waxaana ku mid ah gobollada dalka Soomaaliya waliba ku sheegaha inigiisu ku faruurmay cudurka jadeecada kaas oo halis ka ah dadka weyn iyo awlaada waana cudur sanadkiiba iyo amudan dad iid badan gobolka gada gaar ahaan degmada beled xaawi iyo deegaano kale oo ku tirsan yaa waliba warbaahinada iyo hakatawiyahayna inuu jaran cudurkaasi jadeecada iyagoona isbitaalada haansho ee degmada la dhikay bukaano badan oo xilligan la ildaran cudurka jadeecada waxaana ku mid ah bukaanada ka jara isbitaalka guud ee degmada beled xaawa iyo ku warbi xaaladii oo sidii eeta laba todobar ka hor laba todobar laba todobar xilli ka horeysa yaa inta aan isku arko
ilaa istaalka laba habeenoo ku jiro jadaayi aqla maayo cunaqaan kaligeed wiil maa gabar waaye gabadhan kaligeed shaqaalaha caafimaadka isbitaalka guud ee degmada beled xaawa ayaa ku werbiya bukaanada lahadeersi iyo deegaanada kale ee lakusheeni magacayga waxa weeyaan waa sahar cumar cigaal oo ka soo shaaqogasha amase ka howlgasha isbitaalka degmada beled xaawa ee qaliil isbitaalka xaqiiqdii waxawaaye bishii nofembar dabyaaqadeedii ilaa maantuu la taagan yahay waxaana haysta kaysas oo jadeeco ah ama maxaa la dhahaa cudurdilaac dhanka jadeecada ah dadka ayaga a marka waxawaaye waxay u badan yihiin dadka da-da dhexa ah marka waxaad moodaa bishaan hadda janwari keys inaan la kulanay haba sii marba marka ka dambeysa ha sii bataan laakiin hadda waxaa umalaysaa inay maaragtay tiradii hore aan qabanayna ay kasii badan yihiin marka dadka ugu badan waxawaaye waa dadkii baadiyaha ka imaaday xilliga abaaraha ayay u badan yihiin oo tuulooyinkii iyo baadiyihii ka imaaday dadka magaaladana sidoo kale ayagana way wuu hayaa xanuunkii wuu hayaa marka waxaa muhiim ah marka oo hadda hay-addu qabanqaabinaysaa tallaal oo maaragtay kambeyn ah ama oloolo tallaal oo jadeecada ku saabsan haddii ilaaha yiraahdo insha allah jadeecadina ka dilacday isbitaalkan isbitaal yar oo maaragtay sariirihiis ay yaryihiin uu ahaa ilaa soddon iyo sideed sariir ilaa afartan sariir baa taalay tirada dadka imaanayana mararka qaar maalintii keliya waxaa imaanaya in ka badan labaatan qof oo cudurka uu soo ritay intooda badanna ay yihiin caruur iyo dad dhallinyaro ah dadka dhallinyarada oo maaragtay soddon jirka ilaa wixii ka sii yara dadka qaar ayagoo waxaa imaanaya isbitaalka xaaladooda aad u liidato xaafadda muddo dhan lagu sahayo qofkii xaalad adag ku jiraya imaanaya marka isbitaalkan wuxuu noqday cariiri meel la kala seexiye iyo meel la kala dhigaan la-aanahay agaasimaha isbitaalka maxamed cali yaa sharxaadda kubiye cudurkan iyo weliba sida iyo oon la tacaalahayana bukaanada lahadeersi isbitaalka
magacaygu waa maxamed cali siigaale waxaan ahay maamulaha isbitaalkan qaliil hosbital saa la socotaanba isbitaalkan wuxuu u hayaa halbowlo wuxuu u yahay degmadan balaxaawo waana referal hosbital oo bukaanada ku xereysan degmooyinka ku xeerarsan sida ha noqoto garbaharey wixii ka sokeeyo ilaa doolow wixii ka sokeeyo suuf etoobiya xaggeeda ha noqoto kenya ha noqoto intaba isbitaalkan way isticmaalaan waxaa gacanta ku hayso shaqaalaha mishaarkooda iyo daawooyinka iyo howlaha ka socdaba hay-adda la yidhaahdo trukea marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhiba hoo jirmale haysto kiisas waxaa taagan misles taagan hadda outbreak xaqiiqda degmooyinka kale luuq iyo doolow iyo garbaharey iyo kama jiraan outbreak hadda noocaan oo kale ah laakiin degmadeenna ugu badan baad moodaa waa la tacaalnay november gabagdhammaadkeediiu nagu soo bilowda adiga almost laba bilood iyo wax la jiraan la tacaalaynaa